madaxweyne biixi oo maanta ka hadlayey munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee haweenka ee siddeedda maarj oo lagu qabtay hargeysa waxa ay hadalladiisu badnaayeen dib umilicsi la xidhiidha dhacdooyin ku saabsan kuwii lasoo marayay ilaa sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii madaxweynaha oo ka hadlayey maanta hadal dhowaan ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku saabsanaa heshiiskii dhowaan ka dhacay dalka imaaraadka carabta ee dekadda berbera ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaa ka soo baxay arrintii huursanay ee dadka inta badan horooda weyn ee ahaa dowladda muqdisho ka dhisan laga soo bilaabantay adan cadde ilaa taa maanta farmaajo caqliga iyo falsafadda ay qabaan iyo halka ay sida u hedisoonayaan iyo somalilan halka ay joogto iyo waxaa dhex yaala xumaana inaynaan weli isu dhoweyn oo la ismadhaafsan yahay oo warba la isu hay waxa inoo sheegay wiilka dhallinyarada norwijiyankaa war laabugudiya bata kastaaba la hadashay ayaa leh arrintaa maanta aad ka hashay waxaa ka bilaabantay oo cadaawaddaa maanta aada muujisay iyo waxaad ku dhawaaqday ee tidhi somalilan ma jirto anaa xukuma berberaa anaa ka taliya heshiiska lagala lama geli karo
madaxweyne biixi waxaa kale uu hadalka dowladda soomaaliya kasoo yeedhay uu ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi mid kiciye ladh waxaanu ku sheegay mid ka dhanaa somalilan kumay imaan xorriyadda iyo saxaaxawalaagala iyo dowladaha ee somalilan la gashay sheeko baaley iyo hadal iyo baryo dhiigeeda farebay ku tiri maanta naftii ayaa lagu hayaa dhayar baa ku tiri adiga dhayar bay kaa ahayd faanfaan bay kaa ahayd raaligada siyaasadeed bay kaa ahayd lal iyo dacar iyo wixii la soo gaaray bay kicisan maantana colaad hor leh iyo dagaal baa laguta waxaan u qaadanayna declarational for inaan dagaal cad kusoo qaatay somalilan dagaal baanu ku xorriyadda somalilan ma gashan karta dhowaan ayay ahayd markii magaalada dubai lagu kasaxeexay heshiis saddex geesooda oo dhex maray somalilan dowladda etoobiya iyo sidoo kale shirkadda d b weld kaasoo la xidhiidha maalgashiga dekadda berbera saamiga saddexda dhinac kale helayaan heshiiskan sida ku xusan ayaa dowladda etoobiya waxay helaysaa boqolkiiba sagaal iyo toban halka shirkadda d b weld ayana helayso boqolkiiba koob iyo konton iyada oo somalilanna ay leedahay boqolkiiba soddon heshiiskaasi ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo wakhtiga heshiisku dhacaya ku sugnaa dubay waxa uu markii muqdisho ku laabtay ku tilmaamay mid aanay aqbalayn islamarkaana wuxuu xusayn aanay dowlad federaal ahaan iyagoo aanay waxba kala socon barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa